barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaa soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada qaarkood geeska africa iyo weliba caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah saddexiyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdi xaafid cawal ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saamaynta dhanka waxbarashada ee coronavirus covid nineteen waxbarashadnadi wuu hor istaagay walaale wax hadda waxbarashana ma socoto maxaan dhihi lahaa dhibaataas ayaa hadda maaragta waddan ka jirta wax annaga keliya noocaam ah ma ahan waxa weeye dunida o dhan bay hadda taas qabsatay waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada ku xihan xabsiyada magaalada boosaaso oo laga wacyigeliyey halista cudurka coronavirus kaalmihii heesaha ayaan meesha ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
dowladaha ku bahoobay ururka obic ee soo saaray saliidda oo ay weheliyaan ruushka iyo mexico ayaa go'aan ku gaadhay in ay saliidda ay soo saaraan ay dhimaan maalintii laga bilaabo bisha mey kowdeeda si kor loogu qaado qiimaha saliidda oo suu dhaca weyn ku keenay xanuunka covid ee caalamka ku faafaya wasiir oo kasoo jeeda dalalka saliidda soo saara ayaa wadahadallo khadka telefoonka ah oo muuqaala oo ay yeesheen heshiiskan gaadhay qiimaha saliidda qayrinaya waxa ay gaadhay labaatan doolartan oo saameyn ku yeelatay dalalka miisaaniyadooda ku xidhan tahay saliidda ay soo saaraan heshiiskan ayay mexico boqol kun oo foosto maalintii dhamaysaa saliiddii ay soo saari jirtay halkii markii hore lagu heshiiyey inay afar boqol oo foosto ay dhimaan maalintii kaydka ugu badan ee saliidda waxaa haysta sacuudiga halka iminka maraykanka uu saliidda ugu badan uu soo saaro adduunka ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan ayaa ka dalbaday beesha caalamku inay u fidiyaan dalalka soo koraya kaalmo dhaqaale oo deg dega si buu yidhi ay waddamadaasi ula tacaalaan dagaalka ay kula jiraan xakamaynta cudurka covid khan ayaa sameeyey baaqiisan dhinacfinta deg dega ah maalin uun kadib markii bangiga adduunku uu ka digay in wadamada koonfurta asia oo ay ku jiraan bakistan indiya afghanistan iyo bangaladesh ay wajihi doonaan dhaqaale kubacii ugu liitay muddo afartan sano ah xilli ay dalalkaasi ku jiraan dagaal ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus khudbadda ra-iisul wasaaraha oo telefishinada laga daawaday ayuu mister khan ku sheegay in wadamada horumaray ay xooga saareen la dagaalanka coronavirus iyadoo la xakameeyey buu yidhi dhaqdhaqaaqyada dadka iyo ganacsiyada waxaana islamarkaasina ay maareeyeen buu yidhi saameynta dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus hase ahaatee mister khan ayaa sheegay in wadamada dhaqaale ahaan liita sida bakistan uu dhaqaalahoodu aad hoos ugu dhacay sababo la xiriira xakameynta dhaqdhaqaaqyada dadka iyo weliba ganacsiyada taasi oo keentay shaqola-aan baahsan iyo weliba caqabado cusub oo dalalkan soo koraya soo wajahay
ardayda soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha dalka kenya gaar ahaana kuwa lagu waday inay sanadkan ay qalin jabiyaan ayaa sheegay in xanuunka covid ee coronavirusku keeno iska hortaagay waxbarashadooda warbixin arrintaasi ku saabsan khadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi nooga soo diray inkastoo bandowga iyo go-aanada ay dowladda kenya ay dhowaan kusoo rogtay dalka ay yihiin kuwa ay doonayso inay ku xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus haddana waxaa go-aanadaasi si gaar ah ay u saameeyeen goobihii waxbarashada ee dalka kuwaasoo arday badan oo wax ka barata ay dhammaadka sanadkan qorsheynayeen inay soo gabagabeeyaan waxbarashadoodii heerka sare ardayda saameyntaasi dareemaysa waxaa ka mid ah arday badan oo soomaali ah oo dalka kenya waxbarasho u joogay sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo qorsheynayay in dhammaadka sanadkan ay ka qalanjibiyaan jaamacadaha balse sida hadda muuqata haddii uu xaalka sidan kusii socdo waxa ay ka walwalsan yihiin in qalanjibintoodu ay dib u dhacdo liibaan oo aadan waxa uu ka mid yahay ardayda soomaaliyeed ee sanadihii lasoo dhaafay wax ka baranayay dalka kenya gaar ahaana jaamacadda nairobi ee magaalada nairobi wuxuuna iiga warbixiyey saameynta ay ku yeelatay go-aanada ay dowladda kenya ay kusoo rogtay goobihii waxbarashada magacayga waa liibaan cabdiqaadir oo aadan qadar waa aada u mahadsan tahay si guud horta cudurkan covid nteen ama coronavirus si guud ayuu u saameeyey waxbarashadii dalka kenya ilaa heer walba hagu sareysa jaamacadaha ilaa iskuulaadka xataa kuwii ardadii oo guriga lagu imaan jiray oo tuushinka lalahay xataa saameynu ku yeeshay oo dee macalimiinta ma iska imaan karaan qof walba lakala cabsana guriga qof walba joogaa lahay marka waxbarashada si guud buu u yeeshay saameyn ilaa hadda hakad bay ku jirta oo kumeel gaara xilliga la furi doonana dee lama warqabo oo maalin wal waktin lagu dari doono bay kolleyt u eg tahay laakiinse waxbarashada guud ahaan way istaagtay saameynteedana way leedahay aniga waxaa ka mid ahaa dadka sanadkan rajeyna inaan ka qaljimay jaamacadda university of nairobi oo buuggaa difaacanayay laakiinse marka wax walba istaageen waa waxbarashada ardadii semesterka u socday oo rabeen in imtixaankaas ay galaan baa hadda istaagtay cashiradii ay istaageen macalinka markaad la xiriirteed wuxuu leeyahay han isku ega keenin marka qof walba gurigiisu hadda ku karantiilan yahay oo uu joogaa marka ma dhici karto sidaa qof ku aaritid sidaa galaasa ku xaadirtid sidaad aad ku samaysid playstation marka wixii dhammaa automaticale way istaageen dad way jiraan oo dhahayaan online waxbarashada ku bixinaynaa ama si online ah laakiinse ilaa hadda ma dhihi karo ani way jirtaa mana jirto ma dhihi karo sababtoo cashirada mar hore ani iga dhammaadeen laakiin ardada kale dee markaa si guud loo fiiriyo ma loo heli karo micnaha access looma heli karo in waxbarashadii si online ah oo si oo markii hore ku socoto in ayadana ku socoto ayadoo si badan dee kenyaanka in wax badan aysan haysan marka laakiin si guud waxbarashada way istaagtay qof walba waxa waaye meeshiisu gurigiisu istaan bay ku ahaan ku ahaan doonaa ilaa xaaladda iska bedelayso marka sidaas guud waaye arrinkaha waxbarashada dalka kenya qaar ka mida jaamacadaha dalka kenya gaar ahaana kuwa ku yaala magaalada nairobi ayaa hadda qorsheynaya sidii ay usii socon lahaayeen cashiradii iyo imtixaanaadkii semisterka koowaad ee sanadkan kaasoo uu saameeyey khatarta xanuunka coronavirus waxaana jaamacadaha ay hirgeliyeen hab aaladda online-ka ay cashirada ardaydu ku siiyaan hodan maxamed axmed waxa ay ka mid tahay ardayda wax ka barta jaamacadda kenya methodist ee xarunteeda magaalada nairobi qadar maxamed xareed waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay walaale waxbarashadii way nooma socoto walaale six unit baan safartan sameynayay oo trimiska this trimester marka waxaa la rabay in maxaan dhihi lahaa lixdaba in ay maaragta aan jawaab ka helno macalimiinta maadaama hadda qaar ay dhaheen maxaan dhihi lahaa online waaye systemka online waaye secretariga markii aan la hadalna waxay dhaheen systemkii dhan ayagana intay nala soo xariireen waxay dhaheen systemka waxaan idinkaga dhignay online online registareeya marka onlinekii aan systemkii aan ka galnay sbatalkii aan registareynay oo unijadii maxaan dhihi lahaa wax nala soo xiriir keliya ah hal macalin oo noo qaadanayay two unit afarta kaleeto meel kuma sheegno halka macalin wuxuu isagana maaragta exaamkii hadda u fadhiisan lahayn kii ahaa kaadkaan qaadanaynin macalinkaas hal buu noo soo diray maxaa wuu nala soo xiriiray online buu nooga dhigay cashirka wuuna siiyaa adiga sidii oo covid u dhacay laakiin afartii kaleeto unit macalimiinta dadna lama soo xariirin waxbarashadii way naga istaagtay waxaan rajaynaynaa run ahaantii maxaan dhihi lahaa octoober inaan graduate gareeyo aniga ahaan ma iila eka maadaama hadda macalimiintii inta badan inala soo xariirin maxaan dhihi lahaa abrinna aysan u ekeen hadda inaan exaamkii weynaa xataa aan loo fadhiisan doonin covid waxbarashadnadi wuu hor istaagay walaale hadda waxbarasho nooma socoto maxaan dhihi lahaa dhibaataas ayaa hadda maaragta wadanka jirta wax anaga keliya noocaam ah ma ahan waxaweye dunida o dhan bay hadda taas qabsatay marka waa taasaa keliya ma ahan waxaa hakadka ku jira waxbarashada tacliinta sare ee dalka kenya ee waxaa sidoo kale xiran guud ahaan iskuullada kala duwan ee dalka iyadoo tilaabadaasi ay dowladda kenya ay uga gal leedahay yareynta iyo khatarta xanuunka coronavirus ee kusii faafaya gobolada kala duwan ee dalka kaasoo hadda dadka laga helay ee dalka kenya ay ku dhow yihiin laba boqol khadar maxamuud xareed v o a nairobi iminkana waa dhinacii heesahan u k iyo jamiil weheliye labadeedna jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii labadeedna jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii
lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa
lafta dhabarkoo lafta dhabarka
balqiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga ku lifaaqan laabtayda
lubigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa lebinan ku tanadno
halanaado lanaado halanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye jacaylkuye
lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi maayo xubbigeen laasimoo wadnahayga kulli faaqan laabtayda
labigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanaadno
hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye
sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo
laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa sida laanta mareerhka qalbiga lulataa
lafta dhabarkoo lafta dhabarka
balqiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga ku lifaaqan laabtayda
lubigii basaaso dhexdeeda burco maynu tagnaa lebinan ku tanadno
halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi maayo xubbigeen laasimoo wadnahayga kulli faaqan laabtayda
labigii boonamiyo boosaasa dhexdeeda magaalooyinka puntland waxaa ka bilowday olole dhallinyarada ku jira xabsiyada looga wacyigelinayo cudurka coronavirus arrintan ayaa waxaa wada culimada iyo wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale khubarada caafimaadka wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wacyigelintan waxa uu ka waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee puntland ismaaciil xaaji cabdi halkaan maantay waa waxaan kula kulannay culimo adduun aad u fara badan culimmadaas dhigi karno ee, waa gobolka eh, bari culimmada ugu hoosaaso ugu eh, waaweyn ilaahay baa weyn ayagana barnaamijkan maanta halkaan gelina waa la siiyey cudurka sida loo kala qaado eh, waxyaaluhu ku fido iyo sida looga hortagi karaba marka arrimahaasoo dhan dadaaladaas dhan waa gobollada ku mareynay haddana waxaan u gudbi doonnaa insha allah karkaar qardho kulankaa mid labadan ka qaban doonaa e, garow waan ka qabannay e, shir hogaaminaya wasiirka cadaaladda diinta culimmadii uu la kulmay taxadaraadka iyo sida looga hortegi karo cudurkaana shirka culimmada e, waxaana ka soo baxay bayaan oo lagu tartiibinayo arrimahan si looga tax- looga hortegi lahaa tallaabooyinka la qaadi karona waa waa waa laga qabtay garowe waxaa soo hadal qaaday in magaalada boosaaso aad eh, timaadeen culimo awdiinka aad la kulanteen culimmada waxyaabaha ugu badan aad kala hadlayseen waxaa ka mid ahaa eh, in la yareeyo eh, imaatinka masaajidada ee salaadada lagu tukanayo Eh, culimmada ma kala hadasheen in masaajidada la xiro iyadoo looga hortegayo eh, xanuunka coronavirus Een, waxaa lagu heshiiyey een, culimmadu kulankiina ka soo baxay in horta lamarwan bulshada la wacyigeliyo oo la yareeyo is-imaatinka markii la fiiriyo dhanka suuqyada oo kale marka la fiiriyo biibitooyinka la fadhiisanaayo ee, taxadaraad la muujiyo ee, waa qodobada shir ka soo baxay bay ka mid tahay Ee, shirkan shir ka weyn baa jiray oo wasaaradda lagu qabtay wasiirka hogaaminayo waxaa ka soo baxay bayaan een, in ee, wakhtiga la soo koobo in meelaha mataqaanaa suuliyada kale la xiro ee, meelaha lagu heysto kale la- la xiro ee, wakhtigii dheeraa la soo koobo waxaa lagu heshiiyey haddii qof ka mid ah ee puntland laga helana inuu noqdo masaajidka xiritaankiisu kan ugu dambeeya oo markaa masaajidda labada loo laabo Ha, taas waa bayaan ka soo baxay wasaaradda wasiirka hogaaminayay hal qof ka mid ah haddii puntland laga helo in automatically dhammaan masaajidda la yareeyo Ee, taasna waxaa weeyaan fataawo fara badan iyo kulan fara badan culimmada yeesheen arrintaas go'aankaasa lagu gaaray waan kala hadalnay wuuna socdaa duqunuudkan puntland oo dhan waa laga qanuudaa waana waa boosaaso gaalkacyo garowe qardho dhammaan sagaal gobol ee puntlandba hadda qunuudkii masaajid uu ka bilowday iyo mataqaanaa iyo mataqaanaa adkaarta ee, een, een, ee, ma'thuuraadka ay ka soo aarto rasuulka sal alla alayh wasalam ducadan ah eh, allahuma in acuudu bika nacuudu bika eh, min aljudaami waljunuuni walbarasi wasiyaal asqaam dhammaan ducadaasna waxaa weeyaan waa ducooyinka lagu qunuudo ka mid tahay iyo ducooyinka kale ee aafooyinka looga looga mangelayana dhammaan culimmada way wadaan dadkana waa waxaa laga baraa loo- looga sheegaa telefishinada idaacadaha iyo masaajidaba inay adkaarti ma'thuuraadka rasuul sal alla alayh wasalam iyo masiibooyinka looga malangelay in la akhristo arrintaasna waa waa dadaala ee wasaaradda diinta ay waddo ee- ee heer puntland magaalada boosaaso eh, waxaa ku xiran eh, dhallinyaro kala duwan oo maxaabiis u badan kuwo eh, xuknada doonaan ha ku kala xukmanaadeen marka wasaaradda cadaaladda door intee ku leedahay inay arrintan madaxweynaha u gudbiso dhallinyaradana cafis loo fidiyo si loo yareeyo eh, maxaabiista ku jira xanuunka coronaviruska laga qabsado.
xabsida sida horta waxaa loogu talagalay waa dhaqan celin ma aha maxbuus jeel ma aha waxaa la yidhahdaa dib u sixitaan qof kastoo bini aadan ah dembi buu geli karaa Ee, intuu doono ha la ekaado Ee, ha noqdo dhallinyaro ha noqdo waayeel Ee, iyo iyo rag iyo iyo dhexdhexaadba rag iyo dumarba way iyo- iyo- iyo xataa laftooda ciyaarka laftooda sharciga ka hor imaan karaan marka xabsiyadu saa xabsi maaha waa waa waa waa asluub iyo dhaqan celin weeye xarumaha Ee, wasaaraddu daal badan bay wadaa Ee, dhammaan een, xukuumaadka een, een, een, een, een, een, maxaabiista uu ku xukuman yahay kuwa xukunkooda uu fudud yahay kuwa mataqaana dhammaan hadda waa la ururiyey marna insha allah si u dhaqsaa badan wasaaraddu een, een, een, een, een, een, madaxweynaha insha allah ka rajeynaynaa oo gudbin doonaa si uu ugu soo saaro cafis guud madaxweynaha dalka asaa madaxweyne ka ah asaa xafiiska fidiya ilaahay ka suko asaa amiirka ah marka sida ugu dhaqsaha badan baa loo saari doonaa maxaabiis fara badanna waa la cafin doonaa hadduu ilaha idmo de xilligaana waa ka daran yahay waxaa la rabaa in la ereeyo overcrowdka micnaha maxaabiista isu imaanaysa micnaha tirabadinta maxaabiista xabsiyada in aada loo yareeyo waxaa kaloo oo oo la joojiyey xataa in maxaabiista in in dib loo qabto xataa waa arrintaas waa la hakiyey ilaa arrintaani mataqaanaa cudurkaani taxadarkiisa uu ka yaraanayo waxaa jira in xuduudaha ay puntland la wadaagto somalilan iyo etoobiya uu weli uu furan yahay puntlandna ay sheegtay in qaadka la joojiyey arrimahaas waa jiraan weli agaasime maxaa idinkaga qorshaysan wallahi horta dowladdu go-aan bay soo saartay xuduudda wadamada dariska la ah waa xuduud aad u dheer waxa weeyaan hal mar keliya wax kasta ma istaagi karaan laakiin intii badan boqolkiiba toddobaatan waxaad moodaa in la xanibay socodkii gaadiidka iyo rakaabkiiba taasna waa waa waa dadaalada ay dowladda wadda weeye xuduudahan insha allah intii badneed waa la xiray qaad laftigiisu dadaal badan baa lagu wadaa si tuugeysu kusoo galaa laakiin waxaa muhiim ah waxbaa soo gala muhiima waxaa muhiim ah dowladda go-aan ma ka gaadhay dowladda go-aankeeda soo saartay maada soo saartay istaaggan uu imaan doonaa wax kastana tartiib tartiib bay u istaagayaan kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee puntland ismaaciil xaaji cabdi oo u waramayey waryahayaga magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf weli v o a oo idinkaga imanaysa washington ayaad nagala socotaanee dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha cabdulqaadir maxamed samakaab ayaa soo jeedinaya
kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa ku horeysa tartanka loogu jiro saxiixa weeryahanka inter milan iyo kooxda qaranka argentiin lotero martines oo xilligan ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan horyaalka talyaaniga lotero martines oo ku jira qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ayaa koob iyo soddon kulan oo sanadkan kooxdiisa uu u saftay u dhaliyey lix iyo toban gool dhammaan tartamada ay ka qayb galeen taas oo sababtay in kooxo badan ay ku loolamaan kooxaha barcelona real madrid chelsea manchester city iyo b s g ayaa ku loolamaya xidiga oo qandaraaskiisa lagu jebin karo milyan oo bound laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya in manchester city ay diyaar u tahay inay bixiso mushaar qaali ah iyo lacagaha ay ka cagajiideen kooxaha kale tababare bebe guardiola oo doonayo inuu si dhaqso ah u helo weeraryahan da'yar oo uu ku bedelo sergi aguero oo da'da soddonka ka tallaabay ayaa lotero u arka xalka ugu macquulsan ee shaxdiisa weerarka ee xilli ciyaareedka dambe waxaa lagu soo waramayaa in kooxda manchester city ay horumar ka samaynayso wadahadallada ay kula jiraan inter milan taas oo muujinaysa in kooxaha kale looga dheeraynayo saxiixa lotero martinez dhinaca kale halyeygii hore ee inter milan javier zanetti ayaa ugu baaqay in lotero uu sii joogo kooxdiisa islamarkaana uusan ku degdegin waqti xaadirkan inuu ka tago zanetti ayaa u sheegay labaylabaatan jirka oo ku jira qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa inuu sannado kale sii joogo kooxda isagoo tilmaamay in xidiga uu mustaqbal wanaagsan ku leeyahay kooxda inter milan qaar ka mid a dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa su-aal iska weydiinaya in khibrad yarida lotero darteed ay keeni karto in xidiga uu ku fashilmo haddii uu u wareego midkood kooxaha doonaya ee ka kala dhisan dalalka sbein ingiriiska iyo faransiiska oo haddaba haysta xidigo u dhigmo booskiisa real madrid ayaa waxaa jooga idin hazard oo isku boos yihiin lotero kaas oo ilaa hadda ku dhibtoonaya inuu ka soo dhalaalo sababtii loo soo iibsaday sidoo kale barcelona waxaa jooga antony cresman iyo leo messi halka manchester city ay joogaan rahiim sterlin riyad mehras sergio aguero gabriel hisos iyo leroy sane lotero martines ayaa haddii uu ka tago kooxdiisa tartan adag la geli doona xidigahaasi qaarkood oo isaga ka khibrad iyo goolal badan taas oo sabab u noqon karta inuu qaado waddooyinkii ay mareen ricardo kaka philip cotino james rodrigas cusmane dambele manfis debay iyo alexander heleb kuwaas oo dhammaantood fashilmay markii ay ka tageen kooxihii ku tiirsanaa ee lafdhabarta ay u ahaayeen dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gabon alan mangwenga ayaa uga digay weeryahanka arsenal bere ubamayeg inuu ku biiro kooxhankeeda uu sarreeyo oo doonaysa inay si dhaqso ah koobab u qaado mangwenga ayaa sheegay in macnaha hadalkiisa uusan ahayn in arsenal uu ku tilmaamayo koox hankeeda uu hooseeyo balse ay jiraan kooxo ka hanweyn oo haddii xiddiga uu ku biiro aan ugu dulqaadan doonin sida arsenal oo kale kuwaas oo kula dhaqmi doona heerka waxtarkiisa iyo hadba dadaalka uu muujiyo obameyeg oo arsenal afar iyo lixdan milyan oo yuuro ay kaga soo iibsadeen kooxda brusi dortmond ayaa boos joogta ah ku haysta kooxdiisa haddii uu liito iyo haddii uu qaab ciyaareed fiicanba ku jiro weeraryahanka reer gaboon oo qadaraaskiisa arsenal uu dhacayo labakuniyokooblabaatanka ayaa lala xiriirinayay kooxaha manchester united juventus iyo bayer monik wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haddii aynu ku noqonno dhinacii heesaha waa suldaan saraar
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cisliga walla kacaa kufaha adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifa koo jeclay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how
guud ahaan idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala soo codsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay nabadgelyo
sida keena ruug kali reemayo sidana ay ka reebo kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayayi sii kenee keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayayi sii kenee kax waxaan la ahay cisqi keegsamo igulaba kacee maanaa kulaba kama armi kara kama armi kara kax waxaan la ahay cisqi keegsamo igulaba kacee maanaa kulaba kama armi kara kama armi kara xiska kaama goyn qalbibaa ku taga meelkaa tagay kuma nici naftii ifa koo jeclay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbiku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya how igu kaliya how